caruur isugu jira barakacyaal iyo kuwo danyar ah oo ku nool magaalada kismaayo ayaa ku biiray iskuullada wasaaradda waxbarashada jubbaland ay ka hirgelisay magaalada kismaayo caruurtan ayaa markii hore intooda badan aanan waxbaran jirin maadaama waalidiintood aanay awoodin inay ka bixiyaan qarashka wax lagu barto maamulaha iskuulka hoose dhexe ee new wama maxamed xasan ducaale ayaa sheegay in bulshadu ay fahmeen ahmiyadda ay waxbarashadu leedahay islamarkaana caruurta ku jira xeryaha barakacyaasha iyo kuwa danyarta ah ay kusoo beerayaan waxbarashada waxaana uu maamulaha sheegay in dadka danyarta ah ay ku dhiirigeliyaan si ay wax u bartaan
ardayda xilligaas aan ku bilaabanay labada waqti waalada gelinba waa la dhigtaa subaxdii iyo galabtii aad bay u yareed haddana tirada aad bay u badatay marka iskuulka hadda wuxuu marayaa fasalka sideedaad fasalka koowaad aan ka bilaabnay fasalka sideedaad ayuu marayaa maasha allah macalimiin tirada aan ku bilaawnay afar macallim aan ku bilaawnay haddana wuxuu marayaa toban iyo toddoba macalimiin marka aad iyo aad waxbarashada maasha allah hadda waxaan helnay manhaj qaran oo cusub marka manhajkii ardaydii maasha allah aad bay ugu farxeen marka waxbarashada aad bay u socotaa aad iyo aad waxbarashada si waxaan aan markii hore ardayda aan sida aysan ahayn bay hadda yihiin marka duruusta aad bay u baxdaa marka ardaydan maasha allah tiradooda kor bay usii kacaysaa hoos wareysa maysan u dhicin iskuulkan dufcadda u koowaad unbaa hadda ka bixi rabto oo fasalkii koowaad aad rabtaa sidaan hadda loo iskuulka iskuuladii dambe oo hay-adaha iyo wasaaradda ay iskuullada kismaayo kusoo kordhiyeen ayuu ka mid yahay marka hadda un baan rabnaa sideedaadka inuu u gudbo iskuulka sare waxaana rajeynayaa iskuulka sare hataa iskuulka halkaa inuu kasii wadi doono marka iskuulka hoose dhexe iyo sare uu noqon doono sidii hadafkeega ku jirta maamul ahaan iskuulkan hadafkulaas aas waxaa waaye iskuuladii oo ay ku yaraatay bulshada ay ku yaraadeen iskuuladii hore bulshadii oo aada u badatay marka iskuulkan wuxuu ka mid yahay iskuullada publica ee wasaaradda ay dhistay marka arday badan oo friiga ayaa lagu soo raacaya iskuulka mushaar lacag ma laga qaado oo fiiya ardayda marka arday waxaa jirta dalxiiska dekan oo barakac iska i d b iska ah ardaydii ka soo laabatay kenya arday ka mid hosta community oo bulshada kismaayo ka mid ah marka hadafka loo dhisa waxaa waaye iskuullada wasaaradda ay asuulo badan bay ku kordhisay sidii qofkas arday kasta oo joogo kismaayo oo cunug kastaoo joogo inuu si uu ku baran lahaa waxbarashada marka ardayda aan ku bilaabnay iyo hadda maasha allah aqoontooda halkay marayso waxaa fahmi kartaa bulshada inay ka faa'iiday haddana aan sii rabno in badan oo xaafadaha joog inay ka faa'iidaan iskuulka anaga dadka ka imaanaya daxiiska barakaca oo xaafadaha ku nool waxweyn buu ka qaatay ardaydii oo qaar laga yameed laga yaaba inay caseeya iska aadaan oo aan ku wacyigelinay inay iskuulkii waxbarashadii ka faa'iidaystaan arday badan oo laga yaabay inay waalidiintooda waxba ahaysanin oo oo dad inay u shaqeeyaan ayaan waxaan dhahnay ardayga hadduu wax kuu barto mustaqbalkaada ayuu anfacayaa marka bulshadii aaday ugu faraxday bulshadana hadda kama harno oo markastaa waan ku dhiirigelina